asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akheerta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aadan iyo dibadba naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somalia sbrenews com kuna soo dhawaada war waxiitan iyo dibadba aan idinka haynay waa habeenkan caawa mar kale idinka imanaya stuudiyaha shabakada ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa idinku haynana waxaa ka mid a guurtida oo isu xun saarta ka garnaqista iyo isu soo dhaweynta xisbiga kulmiye xildhibaan sanaad cilmi rooble oo caddeeyey inay shirka golaha dhexe qabanayaan koob iyo soddonka bishii mey isaga oo xildhibaanku ka tirsan garabka muuse biixi cabdi masar oo doorashooyin al-siisi lagu caleymasaariga ay ka socdaan iyo farqiga u dhexeeya doorashooyinkan iyo kuwii sanadkii labadi kun iyo labiyo tobanka uu ku soo baxay madaxweynihii hore ee wadankaasi maxamed mursi akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan war wixii caaw aan idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagio fidsan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa saaka magacaabay guddi ka tirsan golaha guurtida oo ka howlgeli doonta dabinta khilaafaadka ka dhex jira guddidan uu saaka magacaabay gudoomiyuhu ayaa ay saddex ka mid ah yihiin shirgudoonka halka laba iyo toban xubnood oo kalena ay yihiin xildhibaanada baarlamaanka bixin aanu arrintaa idinka diyaarinay ayaa waxay u dhacday sida tan sii soconaya khilaafkii ka dhex oognaa labada garab ee isku haya xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa maanta waxaa markii ugu horeysay sheegay in ay faragelinayaan khilaafkaas ka cakiran xisbiga kulmiye golaha guurtida somalilan gudoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan oo la hadlayay mudanayaasha fadhigii maanta ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si deg deg ah xal waaro loogu helo khilaafka haatan ka dhex qarxay garabyada isku haya xisbiga kulmiye gudoomiyaha ayaa sheegay in aan la sii eegin karin khilaafka haatan ka dhexaloosan xisbulxaakimka somalilan ka taliya ee kulmiye salebaan maxamuud aadan waxa uu sheegay in xisbiyo hore gaar ahaana xisbigii muddada dheer talada somalilan hayay ee udub uu u burburay sida uu sheegay iyada oo aan si fiican looga howlgelin khilaafkii ka dhex qarxay xisbigaas oo ugu dambayntiina keenay inuu burburo gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida ayaa isaguna waxa uu halkaas kaga dhawaaqay guddi ka kooban saddex iyo toban xubnood oo uu ka dhex muuqdo xaaji cabdikariin xaaji cabdiwaraaq labasa kaalinta iyo doorka ay ka qaadan doonaan golaha guurtida khilaafkan sii xoogaysanaya ee ka dhex qarxay garabyada isku haya xisbiga oo dhinaca kalena dad badan ayaa su-aal ka keenaya dhexdhexaadinta haatan ee uu shaaciyey guddoomiyaha golaha guurtida somalilan kuwaas oo ku andacoonaya in aanu guddoomiyuhu dhexdhexaadka ah khilaafyada soo kala dhex gala xukuumadda iyo axsaabta waxa ay tusaale usoo qaadanayaan khilaafkii ka dhex qarxay xisbiga ucid oo ugu dambayntii u kala jabay wadani iyo xisbiga haatan ucid oo galay maxkamadda sare ee somalilan oo ugu dambayntii ku kala saartay garabyadii isku hayay xisbiga waxaa kale oo ay dad badani xasuusan yihiin khilaafkii isaguna aadka u xooganaa ee ka dhex qarxay xukuumadda iyo madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka somalilan oo ay iyo shakhsiyaad magac weyn ku leh somalilan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa waxa uu hore u galay khilaafkii ka dhex qarxay gudoomiye muuse biixi iyo wasiirka maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed soomaali oo sheegayay inuu u tartamayo gudoomiyaha xisbiga shirweynihii xisbiga ee dhammaaday arrintaas oo ugu dambayntii ku soo dhammaatay guuldaro kadib markii ay garab ka tirsan garabyadii isku hayay loolanka gudoomiyenimada xisbiga ay sheegeen qanacsanayn dhexdhexaadna aanu gudoomiyuhu ka ahayn waa gudoomiyaha guurtida ee khilaafka labada dhinaca dhinaca kalena qaybaha kala duwan ee bulshada oo iskugu jira siyaasiyiin waxgarad iyo ganacsato ayaa soo jeedinaya in khilaafka haatan ka dhexaloosmay xisbiga kulmiye cagta loo dhigo si aanu dalku khalkhal u gelin dhegeystayaal halkan waxaan idinku soo tubinaynaa hadalkii gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiye ku-xigeenka oo isaguna ku dhawaaqaya sida ay u xil saareen furdaaminta khilaafka haatan kala irdheeyay xisbiga kulmiye waxaana ka mid ahaa hadaladoodii aad idinka taagan inaynu aynu gallaan jecel waayo haddaan shalayto reeriyowga iyo wax degdhegaystay waxaad moodaa si degdega xawli kulul waa wax ku socdaa salaadana waxay leedahay daaman la qabtee daba la qabto malabaynu ku maamaadi inaynu xilkeeda qaadano arrintaa wixii aynu ka qaban karno in aynu gudagalno badino wixii issoo dhoweynahaana aynu ka qaban waayo xisbigii qoodmaaba waa dhaawac ku yimi qaran xisbigii udub waa ogeydeen sinacasnimuu inagu dhaafay xisbigii ugu eegaana wuu qaran wey maaha udub maaha waa khasaare qaran wey maantana xisbulxaakimkii iyagu markaa kursiga kumaba fadhiini xisbulxaakimkana ka sii daray markaa waxaan jecelahay inaynu arrintaa gudagallo guddina u saaro guddi u saaro haddii aad naga aqbashaan waynu ballanta iikaadisa waarigada waar bada haygu furin ow maantaoo kale waxba looma yaryaeraysee guddi ballaadhan baynu saaray guddi ballaadhan nin waliba ninku ka weyne uu xulay nin waliba ninku ragga yaryar oo dhallinyaro ah oo firircooni waa jiraan laakiin maanta jilmi culustaynu u saaray ruuq culuska soo ma taqaanin
guddiga golaha guurtida ee dhexdhexaadinta khilaafka ka
dhinaca kalena xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka tirsan xisbiga kulmiya gaar ahaana garabka muuse bixi cabdi iyo maxamed kahin ayaa maanta ku dhawaaqay waktiga ay qabanayaan shirka golaha dhexe xisbiga kulmiye mar uu maanta kula hadlayay warbaahinta xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa xildhibaan saciid cilmi roble waxa uu sheegay in koob iyo soddonka may oo ku beegan maalinta sabtida ah ay qaban doonaan shir weynihii xisbiga iyaga oo maalinta beri ah oo arbacahana soo saari doona liiska golaha dhexe ee xisbiga waxaana uu dhinaca kale u soo jeediyey garabyada isku haya inay xisbiga in ay dib ugu soo laabtaan gaar ahaana garabka kasoo horjeeda xisbiga isagoo haddaba warbixin aanu arintaas idinka diyaarinay kusoo dhawaada xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka tirsan golaha baarlamaanka somalilan gaar ahaana wakiilada kana soo baxay xisbiga kulmiye oo haata khilaaf xoogani uu kala irdheeyey ayaa maanta shir jaraa-id uu saxaafadda ugu qabtay xarunta guud ee xisbiga kulmiya ku leeyahay magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimo doora xildhibaan siciid cilmi rooble ayaa ugu horeyn waxa uu shaaciyey in koob iyo soddonka may ay ku dhawaaqi qabana doonaan shirweynihilkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye dhinaca kalena waxa uu ku tilmaamay abkii shalay shirka shalay isku qabtay magaalada hargeysa in ay meel kaga dhaceen sharciga iyo dastuurka u yaala xisbiga waxa uu sheegay in xogayaha guud ee xisbigu aanu xaq u inuu iclaamiyo shirka golaha dhexe ee xisbigoo tilmaamay inuu guddoomiyaha xisbigu uu xaq u leeyahay inuu isagu ku dhawaaqo goorta iyo goobta uu ka dhacayo golaha dhexe ee xisbi dhinaca kalena waxa uu u soo jeediyey madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo in aanu xisbigu gacantiisa ku burburin oo uu ka odayeeyo iyo xiisadan xisbiga kusoo korodhay isagoo u soo jeediyey wasiirada haatan sheegaya in ay meesha ka saarayaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga in ay taasi dhaawacayso qarannimada iyo madax banaanida somalilan kana waantoobaan arrimahaas noocaas oo kale ah saciid cilmi rooble waxa uu yidhi isagoo arrimahaas ka hadlaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan saxaafadeeda weliba waxaan gaar ahaan siin salaamaya saxaafadda xabta dooda xabad waxaa laga yaabaa raggiina imika igu soo wadaataane waxaa laga yaabaa in yar inay ka sii dayso wakhtiga ya markataan marka soo wadataa u joogo وأوتين مانتا حالة تحجي أمغي وأوتين وأوتين إنت جولان نقصوا قادة حسيس في حزبك يوم الأحد حزبك وإنقلاب كسو عبد القرن كان مانتا أما كان حزبك وأوتين وأوتين إنه بيغضر وقشرة وهدي من أحد الحية تاعي هدي وزيرة تاعي هدي يطلع عليه ونحويرين كسوة وشيء ده حزبك الوأوتين أوتين وحاكم waxaan gabadh doonayaa inaad la jawaabada diyaarka ka hadlay afar gabadha ku hadlay absi kuma hadlayna cid baa qaadaysaa xisbiga haddii aad gabadha ku hadlay baan doonayaa inaan dee ka jawaab ka bixiyo dadka xisbiga may bilaabin may bilaabin afar sanadood bay bilaabin maalintii doorashada uu xisbiga yale sameeye helay waxaa gabdhay oo noogu daray dastoorka noogu utaalay in muddo soddon cishaa gudahood gudoomiyihii hore ee xisbiga oo ah markaa xilliga ahaa murashax madaxweyne haddii uu ku guulaysto madaxweynenimada inuu muddo soddon cishaa gudahood ku wareejiyo xilka gudoomiye markii markaa la helay eeaay doorashadii madaxweynuhu runtii wuu fuliyey فضل نفسه ولا ولا صاري وصل ولا صاري وصبحي وحمل الجسد فضل دق عليه وقصد عشان بدهم إلى طول تشيلوا يا حجر يعني ولا أو تشيلوا يا سود يدرو صامت يدرو منصور بعد بكرة تحلو الجسد لا سوى حساب عمنا جولاي دولة لا تسير الأحساب كريا كل يوم لما كل يوم kantaa maalintaa la wareejiyey iyo ilaa iyo maantada dibatada suura ilaa maantadaa la wareejiyey xilkaa gudoomiyennimada ee dusdooriga ahi ee lesla ogaa ilaa iyo maantada maantada waa laba julaay laba iyo labaatankeedii two thousand ten ilaa iyo maantada two thousand fourteena oo ay marayo kun six ama kun seven marayna afar sana horuwisha haddana waxaan u qaatay wareejinta la wareejinayo xisbigan ee lagu wareejinayo muuse inay mushkilo ku tahay asaaska gobolka dhexaysa uu yahay inaan dad baan raalli ka ahayn in bahalkaba laga wareejiyo
hoggaanka ciidanka ammaanka ee dalka kenya ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarey kooxda al-shabaab maalintii shalay ku qaadeen kuna laayeen askar kenyaan ah saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in laba ka mid a ciidankooda oo saarnaa gaadhis raashiisiday lagu dilay goob u dhow xuduudda soomaaliya leonard omolo taliyaha booliska deegaanka xeebta ku yaala ee laamu ayaa sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab ee dagaalka hubaysan kula jirta ciidamada amisom ee ka howlgala soomaaliya iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya kaasi oo uu sheegay inuu kusoo aaday markii roob xoogan oo ku qabsaday meel ka baxsan deegaanka laamu isagoo teleefonka kula hadlayay wakaalada wararka reuters ayuu sheegay in askartooda ay wadeen raashin gargaar ah oo ay doonayeen inay gaarsiiyeen deegaanka raaskambooni sida uu sheegay iyadoo goobta lagu dilay askar ka tirsan ciidanka militariga dalka kenya weerarka ayaa ka dhacay deegaanka kuyaanga oo ku yaala meel ka baxsan deegaanka laamo ee dalka kenya sida mas-uuliyiinta kenya ay warbaahinta gudaha hayrta dibaddaba u sheegeen samson obora oo isna ka mid ah saraakiisha booliska deegaanka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay weerar kala kulmeen al-shabaab isagoo sheegay in laba keliya sidoo hadalka u dhigay ay dagaalkaasi kaga dhimatay waxa uu intaas raaciyey in ciidamadii soo weeraray ay mid ka dileen halka qaar kalena ay baxsadeen ugu dambaytiina dalka masar ayaa haatan waxaa la galay maalinta labaad ee doorashooyinka madaxweynenimo oo ay ku tartamayaan cabdifatax xasiisi iyo xamdaan sabaaxi oo aan u babax dhigi karin sida ay sheegayaan dadka falanqeeya siyaasada masar jananka hogaamiya ciidamada xukunka ka tuuray madaxweynihii u horeeyey ee si xor ah oo dimuqraadi ah loo soo doorto inta la ogyahay taariikhda wadanka masaarida doorashooyinkii sanadkii labadii kun iyo labiyo tobankii ayaa ahaa qaar la isweydaarsanayay dooda aada u kulkulul oo ku waajaxan dhabaha ay masar u marayso kamiro dhalinta himilooyinkii kacaankii mubaarak lagu riday doorashada waxaa ka qayb galaya saddex iyo doorashadaas waxaa ka qayb galayay saddex iyo toban musharax oo bulshada noocyadooda kala duwana waxaana hirdanka dhabta ahi uu si rasmi ah u dhex marayay maxamed mursi oo hogaaminaya ikhwaan muslimiinta halka uu xukuumadii la ridin uu matalaya ra-iisul wasaarihii u dambeeyey ee xusn mubaarak axmed shafiiqa reer masar ayaa inkasta oo ay ka shakisnaayeen ikhwaaniyiinta haddana u codeeyey in aanay talada dalka dib ugu celin oo aanay gacanta dib ugu gelin dalka kooxdii xusni mubaarak doorashooyinka haatan ka socda masar ayaa ah qaar si farsamaysan sida ay sheegayaan dadka u dhow daloolo siyaasada dalka masar loogu caleema saarayo jananka u taliya ciidam ciidamada xilka ka tuuray maxamed mursi oo awoodii dalkaasi marasaday ee la yidhaahdo cabdifataax xasiisi waxaana iminka la tartamaya musharax sabaaxi oo uu si fudud kabaha ula dulmari doono sabaaxi ayaa doorashooyinka horena ka galay kaalinta afraad waxaa buuxdaafiyey wadooyinka masar taageerayaasha asiisi iyaga oo qaadaya heeso lagu ammaanayo asiisi iyo ciidamada uu taliyaha u yahay asiisi ayaan daba socon oo keliya in uu guul ka helo codaynta ee waxaa kale oo uu doonayaa sida la sheegayo inuu dalalka reer galbeedka u muujiyo in dadweynuhu afgembiyeen mursi oo aanu afgembiga militarigu ka dambeyn isla markaana ay isbedeldoon ahaayeen iminkana ay rabaan in isbedel u ka dhasho dalka masar ayaa xaaladeedu saldhigan la-dahay kadib kacdoonkii mubaarak laga tuuray dad badan oo masaari ahayna waxa ay qabaan in haatan loo baahan yahay ruux gacan adag ku qabta ammaan darida dalkooda ka jirta akhi artaqiimaha leh hawada nagala xidhiidhay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibida ay idinka haynay warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa dhinacii nasashada
చెప్పుమానా